على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي رمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب غزوة الأحزاب أداكني باب بيان غزوة الأحزاب بل غزوة الأحزاب وحي كما تعلق سناي باب كيدي هي غزوة الأحزاب غزوة الخندق نوى ليلها khandaq waxaa loo yidhi markii ay dadkii aada u badnaay sasoo urursadeen baa salmaan alfarisi ayaa yidhi markay taasoo kalena qabsato god baanu isku soo wareejin jirnoo rasuulka ilaahayna uu amray arrinki in lagu dhaqaaqo waanu kala qeyb qaatay oo markaa godkaa madiinay qeyb badan oo kaba mid ahayd lagu soo wareejiyey ayaa alkhandaq loo yidhi axzaabna dee dad badan oo isa soo bahaystaa jirtay oo quraysh dhinac bay kaba yimaadeen kollay reer bani sulaym iyana way ku soo biireen yahuuddii markaa madiina mee khaybar deganayd iyaguna way yimaadeen iyadoo iyagana soo raaceen nimankii reer bani lasad lo odhan jiro duleexat bnu khuwaylid alasadi xulafay ahaan jireen inuu laba socdo dhinacii barina nimankii reer qadafaan oo cuyeynata bnu xisnin iyo ay hogaaminayaan baa kaba yimi wixii kale kusoo biirayay ee gaaladii ahaana way kusoo biireenoo tan baa deeto iyaga ghaswatulaxzaab loo yidhi waa dhin dadkaa faraha badnaa kala dunaa isa soo urursaday waxay u yimaadeenna inay ahayd uun dee bal muslimiintii say maalintaas ee kollay say iyagu doonayeen isticsaal ama dee dabargoynba ay ugu sameeyaan aladaba kaswadaa weeye baabkan imaka lix iyo soddon tarjamad ama raqamkiisu yahay kaswadu kaga hadli doona ama xadiis baa inooguba iman doona waa xadiis keliya uun haddana baab danbuu dhigan doonaa on sidaaba usii dheerayn oo abwaabi ay noo dhexayso isagoo weliba u dhiganayo uun tarjamada nafteeda oo kale oo markaa waa baabka wuxuu noqon doonaa qaswatu khaybar dabadeed unbuu isaguna dhigan doona ama kuba iman doonaa marka waana arrimihii aan sheegayna ahayd sheeku raximah llahu tacaala waa baabka afar iyo afartanaad oo iyadna waa cinwaankan baabu gazwat alaxzaabi wahiya alkhandaqu dhowr xadiisna way kuba iman doonaa malaa daahirkuna waxaa meelna la isugu geeyeen bal taas weeyo kale waa umuuraha inoo muuqata marka la eega maqaazi iyo tartiibta muslim wuxuu yihi imaamku bisanadi lmutaqadim xadahanaa zuhayr bnu xarbin وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن الأحمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال أنه قال سندku waa dadkii aynu dee inagu soo noqnoqon jireen hore usoo arki jirnay marka زuhayr بnu xarbi baana laftigiisi uu inoo soo naqliyey ibraahimu taymina maanta abihii yaziid ibnu shariik buu kaba warinaya xadiiska yaziid baa markaa yidhi oo taabici weyna qaala kunaa waxaanu ahayn cinda xudayfata saxaabigii casharkii inoogu dambeeyeyba inoogu sugnaayee isagu warinayay xudayfat bnu lyaman ayaan agtiisa ku sugnayn qaala markaasaa faqaala rajulu nin baa yidhi low adraktu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ninkii baa wuxuu yihi waa nin adigu kollay reer kufa magaciisa inoomay soo noqon riwaaya sidaasi kuba timi low adraktu haddaan haleelo macnaa hadday dee dhici lahayd inaan gaadho la kulmo rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaataltu waan dagaalami lahaa macahu maciisa wa ablaytu ay baalaqtu dee fi lqitaali wa fi lmujaahada wa fi difaaci canh aad baan ugu xeel dheeraan lahaayoo dee ujeedo waxyaalo ama adag wacdaraan dhigi lahaa adigu weeye haddii oo waxyaalo dhici dee noqon lahayd laga sheekaysto ayaan anigu kuba kici lahaa taas buu yidhi faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yidhi anta anta hamsadiisa fahamkaan qadaraynaa adiga miyaa kunta ahaan lahaa tafcalu mid sameeya daalika arrinkaa oo arrinkaa miyaad samayn lahayd laqad ra'aytunaa ujeedadu taas de iminka hadal un baad leedahay kolle nin fadhiyana legdina waxuga fudud hadhow markay arrintu adkaato shiddadu waxaad yeelayd ilaahbaa waru hayo weeyaano oo kolley waana ti aynu soo marnayba xataa laa tatamanaw liqaa alcaduwi rasuulka ilaah yihi ruuxu waxaa laga yaabaa markaa hore oo dhibi aanay jirin balaayo aanay jirin inuu isdhaho waxyaalaha iyo waxaas iyo xasad samayn layd oo markaa waxyaale uu ku tamaniyo laakiin markay arrintu noqoto inuu adkaysanba waayo sabri waayo arrintu siday uu moodaya uu noqon waayo markaa ruuxa muslimkiina shanigu waa inaanu dee imtixaan iyo balaayo kuba tamaniyin si aanu soo maray ee haddii laakiin ibtilo ku yimaado inuu sabro haddii taa laga badbaadiyana ilaahay ugaba shukriyo wuxuu yeeli war uma hayo arrintu siday noqon doonto war uma hayo wuxuu leeyahay maadigaa saa samayn lahaa laqad ra'aytuna wuxuu sheegayaa bal shiddadu halkay gaadhiya mashaqadu iyadoo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaan eegna asxaabtiisii dee cid asxaabta uga jacayl badnayd aanay jirin wax ay dee iskula hadheen oo dee wax kastaba ay ma aanu jirin oo wax kastaba ay u hureen gaali iyo nafiis kastaba rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nusrayntiisa iyo uhiilintiisa iyo raacidiisa ayaa haddana bal umuur inoo sheegaya oo wuxu uhi laqad ra'aytunaa waxaanu is aragnay haddaan saxaabada nahay nafaha iyagaan aragnay maca rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay maciise leylata alaxzaabi oo habeenkii axzaab ujeedadu habeenkii rasuulka habeenkii axzaab baana rasuulka ilaahay la joognay oo halkaasaanu dee anagoo joogno kuba sugan isku aragnay wa akhadatnaa walxaal akhadatnaa ina qabatay oo riixun dabayl shadiidatun daran iyo waqurun qabog oo habeenka qolooyinka axzaab waana habeenkii ay guuri doonaan weeye ugu dambeeyey dee xisaarkii uguba dambeeyey waana habeenka dee waxa weeyaan ciidamadii iyo dee waxa weyan dabaysha ilaahay soo diray iyo ciidamo aan la arkayn ilaahay kuba sii daayay iyagii ayaa iyagana dabayshii baa wax ka soo gaadhay walow dee wixii iyaga dhibee ka haysatay gaalada aanay muslimiinta kaba haysan ee dabayl iyo qabow iyo badnwaya quriguna waa albard iyo dhaxanta faqaala wuxuu yihi rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi alaa rajulu yaأtiinii bkhabari اlqowmi jacalahu llahu macii ywma alqiyaamati alaa waa ti adaatu istiftaxayd alaa rajulu macnaa ma jira un waxa weeye ma adaat de waaba nooc istifaameede alaa rajulun ma la helayaa oo ma jiraa nin ama alaa rajulun mawjuudun weeye ma jira oo ma joogaa de ma la helayaa shaksi ama nin ninkaasoo yaأtiinii iila imanaya bkhabari اlqowmi waa qowmkii axsaabta warkoodii ii keeni oo macnaa tegaya iyagii dhex gelaya bal warkooda ii keeni kaasoo jacalahu llahu ilaahay kaba yeelayo macii aniga macayga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kollay yaatiinii waa dee jumlo sifo u noqonaysaa rajulkaas jacalahu llahuna waa sifo labaad ayay noqonaysaa waa sifatu bacda sifa laakiin dee lafdigu waa maadiyo xagga macnaa macno mudaaric bay leedahay si aan kuba laqbeeyo macnu dee ilaahay uu yeelay macayguu janno yeelay maahee waa ruuxa sidaa laba yimaada jacalahu llahi ay yajcaluhu llahu tacaala weye ilaahay ka dhigayo kaba yeelayo aniga macayga jannada dee mid ila saaxiibo jannadii walow mid kastaaba mansiladiisii uu ku sugan yahay rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mansiladiisa saruu leeya alwasiila ciddee la wadaagsanaysa aanay jirinoo cidi halkaanay kuba haleelayn laakiin jannadii buu la gelayaa markuu doonay rasuulka ilaahay buu la kulmi karaa de waa musaaxib waa mulaazima lahu haddaba in waa siu qurdubi idhaaho bal markaas waa sifatun bacda sifa aan leenahay bimacna almudaaricna weeye alaa rajulun yaatiinii bikhabari اlqowmi oo jacalahu llahu ilaahay ka yeelayo rajulkaas maci aniga macayga yowma alqiyaamati fasakatnaa waanu aamusnay buuri cidimay waa hadda eeg waa bishaaro weyn arrin weyn weeye oo ah inuu rasuulka ilaahay maciisa noqonayo jannada maalinta qiyaama ama dee waxa weya maciisa uu ku noqonayo e waa halkaa qiyaamo iyo jannada haddana waanu aamusnay cidimay hadnin falam yujibhu uma jawaabino axadun axad mina anaga naga mid ah umuu jawaabin uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi alaa rajulu yaأtiinii bkhabari اlqowmi jacalahu llahu macii ywma alqiyaamati fasakatnaa falam yujibhu mina axadu mar saddexaad buu ku celiyo uma qaala alaa rajulu yaأtiinii bkhabari اqowmi jacalahu اllahu maci ywma اlqiyaamati fasakatna falam yujibhu mina axadu balna markaa adigu waxay tilmaamaysaa un arrinku shidada iyo dhibka iyo rafaadku heerku gaadhay saxaabadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rasuulkii ilaahay nafahooda kuba furanayay iyo wax kastoy jecelyihin kuba furanayay dhib kasta u gelayay sidee diintii ay ugu hiiriyaan ugu nusreeyaan jeclaa aada u raqbaynayey kuna dadaalayay in lagu dilo rasuulka ilaahay hortii ama iyagoo diliclaay kelimatillaahi u dagaalamaya ayaa cidi jawaabi weydo sababtuna waxa weeye waa dee muddo dheerna xisaarkaa lagu jiray xisaarkaa oo gaadh oo dee intaa gaadh baa laga habeen iyo maalin lama kala tegayo inay waxa weeye intii ka horreysayna qodidii ayaa lagu jirayba la qodayay khandaqa gaajo badan rafaad badan iyo tacab badan baa gaadhay waqti qabo oo jiilaalana way ahayd marka waxay tani tilmaamaysaa un gaayihii uu gaadhsiisnaa jahdigii iyo mashaqadii iyo tacabkii iyadoo xaaladoodu taa ahayd wixii uu rasuulka ilaahay amre ay u kala dheeraynayeen ayaa maalintaa haddana tacabkii haystay dhibtii haysatay iyo mashaqadii ayaa waxay keentay inaan la jawaabin bay keentay marka ninkii buu leeyahay anagoo xaaladayadu taa ahayd baa arrintaasi ay dhacday adiguna imaka caafiyaad ku jirta waxba maad arag dhib maad arago waxaad leedahay saa iyo sidaasaa yeeli lahaa waxaa dee bacda asxaabi si yar soo naqli inay ku yidhaaheen ba haddaan rasuulka ilaahay soo gaadho laxamallahu cala alacnaaq way iskaba daa inaanu dhulka socdo umanaan ogolaanin dushaanu ku sidi lahayno waxaasaan samayn waxaasaan samayn lahayno markaa dee taas waa imika markaan iyaga dhib iyo rafaad aan hor joogin unbay leeyihin sidaasaan yeeli lahayn hadha waxay yeeli lahayen yaa war u haya sidanaaba dee asxaabtii rasuulka ilaahay ee waxa weeyaan dad oo dhan kuwii dee rasuulka ilaahay uguma jeclaa ah uguma markaa dee nusrayn badnaa ah ayay arrintani kaba dhacday waana waxay tilmaamaysaa mashaqadu heerkii gaadhsayd habeenka iyo tacabku heerku gaadhay inama doonaya inuu kacabab fasakadna falam yujibhu mina axadu faqaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qum kaciyaa xudayfatu markaa imaka xudayfow kac faatinaa bikhabari lqowmi dee dadka isnabayun buu isna ka mid ahaa warkii qowmka dhexgal u tag oo iyagii warkoodii inoo keen falam ajid wuxuu yihi markaa xudayfa maan helin buddan waa dee mafaran weeye meel aan uga cararo uga leexdo ama waxaan kaga dee kaaftoomaba in id dacaani waa id waa litacliil id liannahu dacaani sababtu waa maxay idcille dacaani waa iigu yeedhay bismi magacaygii markaa falam ajid buddan ana qooma kolley halkana min baan iskaba qadaranayo oo buddan bay inoogu tacalluqi oo falam ajid maan helin buddan ay mafaran iyo maxiid iyo meel aan dee uga leexdo uga fakado an aquuma min an aquuma inaan kaco taas maan helinba id dacaanii sababtuna waa maxay dicilla dacaanii waa ii yeedhay rasuulka ilaahay bismi magacaygii marka arrintu waxay ahayd un inaan amarkii u hogaansamo qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idhab tag oo fa'tinii ii keen oo iila kaalay iila dhimo bikhabari lqowmi qowmkan warkoodii walaa tadcarhum ha argagax gelin oo calaya aniga korkayga ujeeddadu tag warkooda inoo keen laakiin wax iyaga fasac iyo argagax gelin iyo waxyaalahaasa adigu ha kuba kicin waxaana halkan sheekhu leeyahay ama imaamku laa tufsachum calaya walaa tuxarikum calaya taasba way horta argagax gelinin dadku ujeeddadu warkoodii keenu markaa inuu wax sameeyo rasuulka ilaahay iyo waxyaala ku dhaqaaqo taas dee isagii muu u ogolaynba ama markaa ma amrahay laa tunafirhumna waa la yidhi laakiin sheekhu wuxuu leeyahay ujeeddadu maaha un iyaga ha argagax gelin eh laa tuxarikum calayka fainahum in akhaduuka kana dalika dararan calaya liannaka rasuuli wa saaxib hadhaqdhaqaajadan ujeeddada hadduu wax sameeyo oo dee dadka uu ku dhex jiro wax sameeyo dee isagina kumayaalka waxaa dhici karta inaanu kaba badbaadin oo la qabto waana rasuulka ilaahay baa diray taasna rasuulka ilaahay bay darar kuba noqon laydna isagaa diraybe oo markaasuu leeyahay wax keeno markaas dee in iyagii adigana hadhow dhibi kaa soo gaadho inaga soo gaadho ha laba imanin eh warkoodun keen dhexgal nimankood falama wallaytu markii aan jeestay min cindii rasuulka ilahi agtiida u dhaqaaqay markaas xaggoodii buu ku dhaqaaqay agtiisii ayaa jacaltu waxaan ahaaday bacda akhadtu washaractu wuxuu baaban bilaaba guda galay weeye kaanamaa si wixii aan si oo amshi aan soconayo fii xamaamin xamaam oo ujeeddadu dhaxantii iyo qabowgii dadku islama nabeeyey iyadoo rafaad iyo dhib iyo dee muddo dheer qaatay u jirto haddii la yidhaha xisaar labaatan buu ahaa habeen in ka horreysay oo muddo ana ay ku jireen godka qoditaankeeda oo dee kollay gaajo iyo rafaad iyo mashaqo badan iyo dhaxan iyo waxyaalo ay isuguma biirsadeen haddaba arrinkii oo dhan baa ilaahay ka kaxeeyeyoo waxaad moodaysayba meel deeran ama xamaam inaan dhex socdo xamaamkuna kolley waa kan macruufkaa iyagana waa lafdi carabi uu leeyahay waxaana xamaam loo yidhi dee qaaliban dhulkaa qabow iyo iyagu aad umay markaa aqoone berigii dambuu ka warramayay dee taas yaqaaneen lakiin waqtigaa shaam iyo ciraaqba waa lagaba yaqaanay laakiin madiiniya taas lagama aqoon be waa aqalo xamaamkuun ahay laakiin biyo kulul bay lahaayeen oo dhulka dee qabowgaa daraaddeed iyo kolkol aqalkii aan aqaladii aan lagaba helahayn haddaba in waxaa lafdigan uu mushtaqiga laga soo qaatay alxamiim oo biyaha kulul ah in isagaana kuwaasaa loo isticmaali jiray haddaba wuxuu leeyahay ujeeddadu dee markaas waa aqal diiran oo isagoo dhaxani aanu soo gelayn oo bel biyo kulul iyo waxyaalo leh ruux wuxuu noqdo dhaxantii oo dhan baa ka tagtay nin xamaam ku dhex jira intii uu socday oo dhan ayuu noqday arrinkana gees rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mucjizaadkiisii ayuu kaba mid yahay rasuulkii uu diray weeye waa kaasoo ilaahay qabowgii iyo wixii oo dhan buu ka wada kaxeeyey geesna saxaabiga karaamu uu yahay dee fadli weyne saxaabiga waa ugu sugayo iyadoo rasuulkii ilaahay yihi alaa rajulin yaatiinii bikhabari lqowmi jacalahu llahu maci yowma alqiyaama isagaana warkii keenaybe fadiilo weyne way iguba sugan tahay markaa taas buu yihi xataa ataytu waan socday ilaan uba imi fara-aytu waxaan arkay abaa sufyaan abaa sufyaan oo qaa'idkii quraysheed ama qaa'idkii guud ee ciidamada isu yimiba ah oo yasli deerinaya dahrahu dhabarkiisa ku dugsiyayo ku deerinaya binaari dhaxantiibaa dee dab intuu shitay ama dabkay ayuu dhabarka saa ugu dhigayay malaa dee si uu dhabarkii uguma deeriyo yudfihu wa yudnihi weeye macnaha yusakhinu fawadactu markaasaan dhigay buu yihi sahman leeb fi kabadi lqawsi qaansadiisii waa wataaye qaansadii halkaa deerkeedii oo ujeeddadu waa halka leebka la saaree dee xadhigga dhexdiisa halkaas baan leeb dhigay buuri fa aradtu waxaan doonay an armiyahu waanu ku dhow yahay ina waanu garanayaa inaan ku gano leebkii fadakartu waxaan xusuustay qowla rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam uu yihi walaa tadcarhum calaya tii baan xusuustay walow ramaytu haddii aan markaa leebkaa ku gani lahaaba la asabtu waan la heli lahay oo igama dheerayn waanan dee kaasba waan asiibi lahaa buu leeya waan la heli lahaa warkoodii uu dhex galay waanu arkay wuxuu arkayna saacid ibnu hishaam iyo dee kayrkiiba inooguba sugan iyadoo dabayshii iyo ciidamadii ilaahay ay ku samaynayaan dee waxaan laga warrami karin oo waxyaatii ay dhiseen ee khaymadaha aanay midi u taagnayn oonay u taagnaan ahayn ba dheriya xataa aanay dabka u saarnaan ahayn dabkii dabayshi taas markaas baa waxaana waktigaa naftiisa saa ibnu hishaam iyo ay soo naqliyaan inuu abi sufyaan yidhi bal nin kastaaba ha hubsado ninkan dhinaciisa fadhiya ujeeddadu yaa layna soo dhexgelino markaasaan yidhi bu ihi kii ugu xigay oo kuma tahay hebel hebel buu yihi adugu mooyimala isaga waxba lama weydiin markaasuu ku yidhi waxaan dee kaas reer bani quraydana waa kuwa ballankii nagaga baxay dabayshana dhibtaas aan dheri inoo sugnaan ahayn dab inoo saarnaan ahayn oon bina inoo joog ahayn baan kala kulannay dee wixii gaadiyeen wadanay ama fardi iyo wixiina halaagsamo oo dee inay mudday halkaa joogeenba markaa anigu waan noqonayaa ee dhaksada idinkuna nin kastaaba dee raaxiladiisa ha ku boodo markaasuu raaxiladiisii fuulayba si markay qodofaan ay maqleen arrinkaasna iyaguna way guureen ee kollayna qayb iyaguna de waa taasoo wakafa lahu lmu'miniina alqitaal warada lahu aladiina kafaruu biqaydihim oo de iyo kuwii iyagu cadhadoodiiyabaa ilaahay dib ugu celiya lam yanaaluu khayra wakafa allahu lmu'miniina alqitaal wakana allahu qawiya caziiza ilaahayna mu'miniintii dagaalkiibuu ka furtay iyagiibaa kala shaqiyey kollay nucaym ibn mascuud la odhanaya lashtacina qayb buu kaba ah rasuulka ilaahay amarkii dee kala shakigoodaas ee adugu markaas diibaa deeto ilaahay muslimiintii dagaalkii kaga fur kaga kaafiyeyba marka taas baa dhacday deeta wuxuu yihi farajactu waan soo laabmay waa xaal ana amshi aan soconayo fii mitli xamaam sidoo kale dhexan isaga ma jirto qabow ma jiro waaba ninka meel diiran oo kale dhex socda falamaa ataytu markii aan u imi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waan u tukanayay markaa uu soo gaadhay faakbartu aan ugu warramay bikhabari lqowmi qowmka warkiis iyo wixii ay sigayna guurayeenba wafaraqtu aan warkii ka faaruqay ayaa qurirta layga qarqariyeyba wey dhaxantii iyo berdigiiba asigana muhiimadii waa dhameeyey si socod iyo soo socodba kuleylkaas buu kuba sugnaayey inaanu dhaxan dareemin markii warkii dhammaaday halkiina uu kuba soo noqday ayaa dee dadkii kaleba wixii hayey ee asiibay qurigii iyo dhaxantii ah ayuu isaguna dareemay berdigeed iyo qabowgeedii qurirtu faalbasanii uu yuwiye rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam min fadli cabaa'atin cabaa-o dheeraadkeed ama in ziyaado ah ee intii u isagu huwanaa mooyaane wixii ka dheeraad ah way weynayd be oo kaanat calayhi korkiisa kuma sugnayd cabaa-ana waa nooc adigu dharka ka mid ay huwan jireen alcabaayana waa la yidhaha iyadoo hamsada ya loo bedelo siduu imaamku halkan sharaxa leeyahay waa laba lawqo oo dee mashhuur oo laba yaqaano oo dee waxa weeyaan bal taasba weeye haddaba kollinaa suufiya waxaasay kaba samaysnayd oo dugsoon bay lahayd ama dhabarta ilaahiya faalbasanii rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam min fadli cabaatin kaanat calayh korkiisa ku sugnayd oo yusallii fiiha ku dhex tukanayey isagoo ayuu xiga huwiyey falam azal kama suurin naa'iman inaan ahay mid hurda xataa asbaxtu ilaa dee waagii beriya waqtigii salaada subaxagaa gaadhay ma acdaad soo baxay waa dalaca alfajr falama asbaxtu markii aan waa beristay waagii beriyey ayuu qaala yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh qum yaa nawmaanu qum kac yaa nawmaanu kan hurdada badanow kac ayuu rasuulka ilaahay ugu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidka kolley dee mucjizada weyne rasuulka ilaahay mucjizaadkiisii kaba mid ahayd way nooguba sugantahay saxaabigana karaamada u ah oo haddee sii socod iyo soo socodba inuu ludfiga iyo naxariista laba kulma iyo inaanu wax dhaxana iyo wax qabowo uu dareemay aanu jirin bal taas waxaa kaloo kuba sugan dee ninkii madaxda ahaa iyo qaa'idkii iyo imaamkii iyo diritaankiisii jawaasiista iyo dadka uu dirayey ee bal matalan dalaaicdiiyo si dee warkii cadowga loo helo oo dee dadka waa kan saasuu u diray bal warkii cadowgooda say uba helaan masale kalena uu soo qaadayaa dee suufka waxaa kaba samaysan ama dhabartaas dee idaha iyo adigu suufka kaba samaysan in salaad lagu tukan karo de kolley wa in lasoo qaado may ahaynba waa waxay dadkii culimadii ilaa dee qowlkooda la ictimaadiyay ay kuba ijmaaceen ama sijaayadoo kale ha laga dhigto ha lagu dul tukanaya ama ha laba huwanaadee laakiin shiicaday kaba soo noqliyaan si ay yidhaaheen de waxa weeyaan isagoo huwan waa ku tukan karaaye laakiin iyadoy ka hooseyso uu sijaayadoo kale ka dhigtay caleyha kuma tukanaye laakiin waxaa lenaha waa khilaaf aan ictibaar lahaynba malik buu laakiin kaba soo naqlaya karahatu tanzih inay tahay bal waxaan leenahay wax baasiya oo taa kuba sugan maba jirto laftiga nawmaanna kolley waa dee macnuhu waa kasiira noom sida aan soo sheegnay sheekhu wuxuu kaba cabiraa in inta badan ka cabiray baan ujeedaa waxaa u badan in nidaha loo isticmaalo san oo kale ujeedada isagoo munaadaa laba isticmaalo saasuu kaba cabiray kale alfiyada ibnu malik iyo alfaaduu kusoo daraa nidaha un kuba khaas oo sida hadalkiisa lagaba fahmayo matniga alfiyada ay tahay inuu khaasun u yahay marka nawmaan laba isticmaalayo de haadaa nawmaanu iyo khabar iyo uma isticmaalaysid ee waa nido unbaa loo isticmaala ayaa nawmaan oo wuxuu raaciyaa nawmaan iyo lu'maan oo macnaa waa kii la-iibka ahaa isagana nido un looba isticmaalo iyo iyo fulu oo kale iyo dee macnaayaa fulana oo bal matalan iyadana taa loo isticmaalo iyo khabaasi oo markaa wanac dumar adugu waa mid dhidig caydeeda un khabaasi oo iyadana taas iyo bal waxyaalo ayuu markaa adyaan israaciyaa ee baabka nida oo uu ka dhigayay inay niduhu khaas kuba yihin sheekuna wuxuu kaba cabiray inta badan wuxun baa loo isticmaalaa dee iyada munaadaa loo isticmaalaaye marka kale lama isticmaale macnaha waa kasiira nom baabu gaswati uxudin uxud gaswadiisa baabkeed weeye khandaq waxay dhacday sanadii shanaad ee hijrada kolley imaam marka la eego in aynu in badan soo aragno kitaabka oo naafic iyo wax ka wariya oo muuse bnu cuqba laba yidhaaho aynu soo aragno sigaara taabiciin ahaa oo aimadan magaazida kaba mid ah kolley dee kitaabkiisi na waa lahaaba laakiin siiradiiso xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa makaasidiisa iyada asax almakaasiba ah xagga marka la eego kutubta asiirada iyo makaasida kaba hadasha ka ugu sixo badan weeyaba kitaabkiisu ayaa wuxuu isagu ku tagaa sanadii afraad ee hijirada inay khandaq ahayd kolley bukhaarina qowlka waa soo naqliyaa imaam malikiyana waa lagaba soo naqliyay taas ibnu isxaaq iyo laakiin waxay ku tagaan sanadii shanaad ee hijirada inay ahayd kolleyna waxaa muctamada sanadaa shanaad ee hijirada inay ahayd baa muctamada dee ibnu markaa muuse iyo sahaba yidhaah bukhaarina marka wuu kuba soo naqliyaa waxay dee muctamad u tahayna kolley beder sanadii koobaad bay aha sanadii labaad bay ahayd uxudna sanadii saddexaad waxaana saxiixaba kuba sugan in halkaa ballan lagu kala tegay oo sanada waqtiga waqtigiisa iyo beder in la isugu yimaado waa bedrulmawcid taba lama yidhaaho muslimiintu way tegeen rasuulka ilaahay hogaaminayo ee laakiin qoraysh baa cusbaan meerkay joogaan oo ciidankii uu soo baxay ayay yidhahan waa sanad abaaro markaasay halkaa kaba noqdeen oo iyaga ayaaban iman oo dee waa taas muslimiinta iyagoona wax taaban fanqalabuu bifadli min allah lam yamsasum su ayay halkii kaba soo laabeen sanadii ku xigtay ayaa beeto ay khandaq dhacdo markaa taasi maxay keenaysaa waa sanadii shanaad inay tahay oo bal taas baaba adigu muctamada waxa weeye bal taas bay uxudna sanadii saddexaad bay markaa dee waxaa horeysay khandaq baa horeysay uxud baa dambeysay وxadثna dab بن khالد الأزdي qال xadثna حmاd بن سلمة عن علي بن زaيد وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من qريش فالحق سندka daab iyadoo hudbana waa la yidhaah baynu hore usoo maray midkood baa la qabaa barhkood baa le hadaab baa ismiya hud baa la qabaa barhna hud baa adigu waxa weeyaan ismiya oo hadaabkan baa la qabaa labada صaxiixna labada lafti baa kala dhaca ama labadan ayaa hadaab iyo hud baa kala dhaca ayaa horeynu usoo aragnay marar baynu soo aragnay nin kaley walaalayiin oo umayat bnu khaalid la yidhaaho isago kaba weyno oo ay wax ka wariyo ama hadaabku wax ka wariyana ay walaalayiinna hore kitaabka waynuguba soo aragnay bal taas weeye laakiin caawa maxaa inoogu sugan laba nin baa wada socda can caliyi bni zaydin wa thaabit اlbunaniyi laba israaciye muslim xidhiidhiyey haabit lbunani haabit bnu aslam ninka caabidka ah ee siqada ah ee sanado badanna anas laazimay ee waa nin aynu kitaabka ilaa bilowyadiisii kolba dee adigu wax kaba soo arkayni taas buu ahaa haabit lbunani ninkaas wey xamaad ibnu salamana waxaa la yidhaahdo markay haabit noqoto xagga riwaayadiisa waa dadka ninka ugu isqaan badan axaadiisa haabita ugu sugid badan baaba la yidhaah ama cali bnu zayd hore umaynaan soo arag oo caawa inoogu horeysa cali bnu zayd ibnu cabdillaahi ibnu zuhayr baa la yidhaahaa cali bnu zayd ibnu cabdillaahi ibnu zuhayr laakiin waxaa loo yaqaanaa kutubta uu yimaadaa waayo waa nin soo noqnoqdo kutubta uu yimaada cali bnu zayd ibnu judcaan oo ninkan aabihii zayd baa judcaan baa loo nisbeeyey oo cali bnu zayd ibnu judcaan waanaain judcaanku marka aabihii la eego awowgii awowgii buu noqonayaa oo nusiba ilaa jaddi jaddihi aabihii baa waxaa loo nisbeeyey awowgii awowgii oo imaka waa tan aan idheen magaciisu waa cali bnu zayd ibni cabdillahi bni zuhayr zuhayrka zayd u awowga ah ayuu judcaanna awow u noqonayaa waa zuhayr ibni cabdillahi bni judcaan cabdillahi bni judcaanna aan islaamnimo adigu soo gaadhin bu ama adigu qurayshaha reer bani tayma haddee rasuulka ilaahi hagaagu soo wada gaadhay adigu waa nin saas buu ahaa oo deqsi ama deqsiyadii carbeed la yaqaani ahaa haddaba ninkani waa nin raabico ama atbaacu taabi taabiciintii dabaqadoodii afraad waa zuhri iyo qataade iyo dabaqadaa weeye qataadayana dee isku magaalaa bay ahaayeen oo reer basray isku yihiin waxaanayn isagu indhala-aan buu kusoo dhashaa la yidhaha qataadna nin indhala ayuu ahaa ninka la ashcat alxudaani la odhanayo reer basro indhala fuqahadii bay odhan jireen waxay noqdeen fuqahadii reer basraad waa waktiyada waa in isla wada wakti ahayd oo rag wada indhala ayay noqdeen fuqahadii reer basraade bal adigu nin indhala-aan kusoo dhashay weeye axaadiid kala duwanna uu leeyaho waa axaadiis badan yahaye laakiin waa nin daciifa kolley xifdi xumidiisa ayuu daciif u yahay baltashayucay kolley marka aanu kusii talax tegin imaka riwaayadiisu dee hadduu sida kale dabdi u leeyahay wax loo celiye maaha ay ku sheegeen laakiin waxaan leenahay xifdi xumo iyo taas buu lahaayoo siday kaba soo naqliyaan shicb oo kale inuu yihi cali bnu zayd baa noo waramo wakana rafaacan nin koryeel badan bu ujeedada waxyaala mawqafadooyin badan koryeeli jire bal adigu waa nin daciifo weeye muslim kitaabkeena raqabkan buu ku leeyahay halkan buu ku sugan yahay muslimna isaga muu xujaysan maanta sababtu ninkii siqada ahaa ee haabitulbunani baa la socda cumdada xadiisku waa haabitulbunani isagu waa maqruun muslimna wuxuu dhacay riwaayadan uu maqruun ka yahay riwaayada keliya oo weliba keligii maahee uu cid la socdo cidina cid siqo ay too xadiiskii dee kii loo xujaysanaya ta markaa imaka lama odhanayo muslim waa xujaystay wixii maqruun ahaan laguma wariyo ama mutaabacahaan dee usuushoodii kaba mid maaho may xujaysan bal markaa taasba weeye ninku waa nin xaaladiisu taatay waana ninkaa loo yaqaano macruufka wuxuu dee sanad macruuf cabdillah cali bn zayd ibn judcaan ama ibn judcaan ayay kolkol odhanayaan oo taasaa ku suganoo axaadiis kala duwan ba arkaysaan oo iyado dee taa lagu cileeye ama lagu daciifiyo marka muxuu ihi saxaabigii anas ibn malik ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ufrida waa la gooni yeelay yowma uxudin maalintii uxud في سبعة وxاaل كونihi في سبعة في جuملة سبعة xاaل uu ku sugan yahay تoddoba dhexdood min الأنصاaر أنصاaر kaba mid ah iyo وrajulayni laba nin oo min qrayشhin qrayشh kaba mid ah maعnaa de markii hore mسلimiinta ilaahay qalabadii iyo guushuu siiye markii badh adduunyo dooni ay soo galeen ee rasuulkii ilaahayna ay halkii u dhigay ay ka yimaadeen ee cusyaankaas iyo mukhaalafadaasi ay timi ayaa dee arrintii ay isbedeshay iyagaana waxaan dee sababtii dee ilaahay waa kaa suurat marka la eega ali cimraan aayaad dee lixdan ku dhow oo marka waid kadowta min ahlika tubawi lmu'miniina maqaacida lilqitaal oo aayadda boqol iyo labaatanaad ilaa ma kaana allahu liyadara lmu'miniina calaa maa antum calayhi laga gaadhayo waa malaa boqol iyo sagaal iyo toddobaatan waa lixdan aayadood baa dee m waxyaalaha soo yar dhexdhex galeen umuuraha soo dhex galeen ayaa qisadan iyo wixii kuba tacalluqsanaa taas ay tahay eeiyagaana dee kollay umuurahaasna rabbi baa subxaana watacaala iyo siday uba dhaceen iyo wixii keenay iyo ee suuraddaasay nooguma sugan tahay bal taas ba ilado markaa dambe ee arrintii isbedeshay waxa weeye ayaa waxaa dhacday dadka qaarkood dee dadkii ay jaahwareereen badh badanna ay ka tegeenba meeshii saaxadii dagaalka ayaa kol waxaa dhacday rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo sagaalin inay meel gaar ah iyadoo dagaalkiina socdo lagu gooni yeelay oo cadowgi kuba gooni yeelay sagaalkaasna toddoba ansaar bay ahaayeen labana waxay ahaayeen muhaajiriin falamaa raqiquhu malaa rasuulka ilaahayna xaggii buurtay kuba socdeene falamaa raqiquhu markay soo dabooleen ay kusoo dhowaadeen weeye ayuu qaala yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rahiquhu macnaa gashuhu waqarabuu minhu saasaa sharaxay ugu soo ay soo dabooleen macnaa dee ay ku soo dhowaadeen weeyaan marka rahiqahu iyo arhaqahu macnaa isagoo ficilku sulaasiya iyo isagoo rubaaciya labadaba waa la isticmaalaa ama luqadu u yimaadaayo bimacnaa gashiyahu weeye kaa wuxuu halkan ka soo naqlinayaa sheekhu saaxib alafcaal ayaa wuxuu yihi rahiqtu arhaqtu ay adragtuhu wey macnaa reeqtu iyo areeqtu waan soo gaadhay ayaa macnuu noqonaya qaadigiina mashaariq buu kaba soo noqonaya barhkood inay yidhaaheen markay noqoto rahiqa iyo araaqa wax makruh iyo wax dhibulunbaa loo isticmaalaa markay waxaasi kusoo dhowaadaan ama ay daboolaan ujeedadu ma aha si guudba in looma isticmaale waa wixii makruh ahaa laakiin waa kaa hadalkaa saaxib alafcaal uu kaba soo naqliyey iyo hadal qaadiciyaad un kaba soo noqonayo u leeya haabit baa wuxuu yihi haabit shay kastoo kuu soo dhowaaday ama dee aad usoo dhowaatay faqad rahiqtahu macnaa adigu markaa waa dhowaansho iyo dabool bal qolooyinkiina sharaxaysaane dee dadka kale maba haystaane wuxuu sheekhu kaba cabiray saaxib alafcaal ayaa saa yidhi inoomu magacaabinku ahaa qaadigiina waa qaadiciyaad kitaabkiisa mashaariq oo marar kala duwan wax ka soo noqliyo shahiirka ah isagu kasoo noqonaya qaala waqaala haabitun haabitna waa nin magaciya oo iyaduna taas maaha wax kale cid kale ha u qaadane waa nin sheekho magaci bal alxamdulilahi imika halkan ma sheegayo caawe bal dib isugu noqdo inoo soo hela saaxib alafcaal kuu yahay iyo markaas bal horta kuu yahay iyo haabitkan dee bal iyadoo la yar dhameeyo haabitkan magaciisa oo dhan iyo halka uu waxaan kuba yidhi ama wuxuu leeyahay isaguna ee halkan laga soo naqlin karo inta bal dib isugu noqdo rogroga way haddaba falama rahiquhu qaala wuxuu yidhi rasuulki ilaahay baa yidhi waa markii kusoo dhawaadeen gaaladii oo ka badan man yaruduhum yaa celinaya cannaa inaga nimankan dee ina daba socdaa inagu soo dhawaaday ee inaga celinaya walahu walxaal lahu ljannatu waa ugu ballan qaaday rasuulka ilaahay janna ay u sugnaatay aw amase waa shaki huwa rafiiqi fi ljanna ahaanaya noqonayaba isagu rafiiqayga jannada dhexdeeda fataqadama rajulu nin baa xaggoodii dib ugu noqday oo hormaray xaggii gaaladii min alansaari ansaar kaba midoo faqaatala u dagaalamay iyagii buu joojiyey uu la dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay ninkii markii ay dileen dabadeed ayay haddana soo dhaqaaqeen oo uma rahiquhu aydan rasuulka ilaahay bay soo dabooleenay kusoo dhawaadeen haddana faqaala wuxuu uhi man yaruduhum cana walahu ljanna huwa rafiiqi fi ljanna fataqadama rajulu min alansaar nin kaleo ansaareed baa haddana xaggoodii uhormaray oo faqaatala xataa qutila isna uu dagaalamay ilaa la dilay falam yazal ka dalik rasuulka ilaahay ama xaalku kama suulin inuu arrintaa tahay uu odhanayo kolba markay kusoo dhawaadaan man yaruduhum cana walahu ljanna xataa qutila sabcatu ilaa toddobadii ansaareed ba la dilay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi lisaaxibayhi labadiisii waa labadii nine kale qureysheed ee laba joogay maa ansafnaa asxaabanaa maa ansafnaa maynaan daw marin ama maynaan garsoorin ba asxaabanaa asxaabteennii taas buu yidhi bal ma ansafnaa asxaabna kollii laba dabdi bay culimmadu kuba dabdiyeen dabdiga hore daahirkii waxa weeye dee ay markaa riwaayada mashhuurkiinaasta ansafnaa inay fa'deedu reeban tahay asxaabanaana ay mafcuulkii tahay oo markaa macnuu uu yahay inay labadii quraysheed waa kuwan umay bixin oo dagaalkii umay bixin nimankii ansaareed unbaa mid mid u baxayay ilaa la wada dilay oo markaa muxuu leeyahay oo macnuu yahay ma ansafat qurayshun alansaara dee marka quraysh marka la eego nimankii ansaareed iyagunbaa dilkii iyo dagaalkii laguba daayayoo arrinkani maaha wax dow ah ama dee gar amay ahayn sidan aan yeelay oo ama qurayshi ay yeeshay maanta taas in laba yidhaaho ma ansafna maynaan garsoorinba maynaan deede taas nimankii asxaabteena ahaayo dee iyagun baaba noqday kuwii dagaalkii u baxayay iyagun baaba noqday kuwii la dilayay riwaayo ayay soo naqlin barhkooda may ay ku dabdiyeen ma ansafanaa ansafanaa fa'dana la fadxiyo markaasna ay asxaabunana ay faacil noqoto naaduna ay markaa mafcuul ka noqoto halkay riwaayadii hore damiirku uu faacil kaba ahaa oo markaa uu noqdo ma ansafanaa inamay inomay garsoorin oo inamay dow marin oo dee waa arrintan ay nagu sameeyeen asxaabna asxaabteyni waa kuwa dee inaga tegay cararay meeshii kaba baxay macnaha wax toosan oo insaafa lamay iman marka la eego firaarkooda ee laakiin riwaayada qaybta horey dee taasaata mashhuurkaa daahirnaba ah na toddobadii ansaareed ba halkaa rasuulka ilaahiy markaa maxaa hadhayba laba keliya adigu ninkii ugu dambeeyaa la yidhaahaa barhkooda ziyad ibnu sakan buu ahaba yidhaha barhna waa cumaarat ibnu ziyad ibnu sakan ba yidhaahaa ayaaba markii iyagoo dee wal markaa hagaag dhaawici laguma sugay bay dad kaleo saxaabadii oo soo ururiyay ay yimaadeenoo kuwii baa nimankii ka kaxeeyey oo dee nimankii adigu markaasoo isagii ka durkiyey isagoo dhaawacana rasuulka ilaahay baa loo keenay oo lugtiisuu u barkiyo isagoo lugtiisii barkan ayaa nafta ay kaba baxday oo say saaxib dee ibnu cabdilbar iyo isticaabkiisa iyo ay kuba soo naqliyaan oo ama cumaarat ibnu ziyaad haba noqoto ama ziyaad ibnu sakan haba noqotee waa kii ugu dambeeyey raggaa walow laftigoodu shan inay ahaayeen ba ahayd laakiin toddobay ahayn ansaare toddobadiiba waa la diray uun labadii quraysheed iyo dee adigu markii da rasuulka ilaahina waqtiyada qaarkood dee saddexdaa labadaa keliya ayaaba hareertiisii ku hadhay maalintaas bal marka taas kolley waa lafdigana xadiidka waa sharaxnay xadaثna yaحya بn yaحya التamiimiyu qala xadaثna cabdالcaزiز بn abi xaazimin can abihi anahu abu xaazim samica wuxuu maqlay shl bna sacdi oo cabdالcaزiz bn abi xaazim ba wuxuu ka warinaya abihi abu xaazim waana abu xaazim acraj in badan oo ama marar hore aynu soo aragnay salamaة bnu dinaar nin waacida ayuu ahaayo siqa oo caabid ah hore aynu kitaabka ugu soo aragnay wuxuu ka warinayey anahu samica wuxuu maqlay sahl bna sacdin yus'alu xaal la weydiinayo can jurxi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay nabarkiisii ayaa la weydiinayay yowma uxudin oo macnaha waa waqti aada u dambeeyey waayo abu xaazim waa taabici yar weeyaan oo midharhkii ugu dambeeyey saxaabada sidaa sahriya buu soo gaadhay dee sahalna waxaaba la yidhaha sida culimo kala duwan bal bukhaari bay dhacdayba asxaabtii rasuulka ilaahay cid madiine ku adha ninkii ugu geeri dambeeyey ama uguba dambeeyey sideed iyo siddeetankii hijradu dhintaa la yidhaha ama uu kaba dambeeyey isagoo boqol dhaafay ayuu dhintay marka dee ba culimada qaarkood baa maxmuud ibnu rabiic iyo maxamed ibnu labid labadaa nin bay soo magacaabaan oy leeyihiin way ka yar geeri dambeeyeen madiinana way ahaayeene laakiin labadooduba aragti un bay leeyihin ru'yay leeyihin rasuulka ilaahay arkeen allahuma maxmuud ibnu rabiic malaa dee wuxuu gaar rasuulka ilaahay ka xafiday waxaa jirtay majatan maja fii wajhi biyo intuu canfuugay isagoo daartooda yimi ceel daartooda ku taalay mulaacaba iyo waa ilmo yar shan jirna waa ahaaye saa wejigiisa ugu tufay ee haddii aan eegno kuwaasi waa ru'yo una samaac iyo wax maqal cid rasuulka ilaahay axaadiid ka xafiday oo kaba maqashay dee sahal nacam cidi kamay dambeyn marka jaanibkaa la eego laakiin ru'yada ayay noqonaysaa in maxamed ibnu rabiic iyo maxamed ibnu labid iyabaa ka yar dambeeyey laba yidhaaho haddaba wakti aada u dambeysay xaafid ibnu xajar baana waxaa dhacay laakiin halkan maahe kolley waa xadiidka waa hor dahaarana uu kusoo arooriyaa bukhaari oo dee isagu meelo badan buu xadiidkii kuma keenaayo jiska hore waa fatxulbaaribe inuu yidhaah waxaa u dhexaysay waktigaa arrintani ay dhacday iyo markan uu xadiidka sheegayay sahal siddeetan sannadood ama wax ka badan kolleyna waxaad moodaa haddii la yidhaha sideed iyo siddeetankii buu dhintay inay taasi yar dheeraanayso waa arrin room buu ahaa oo kolley dhowr iyo toban ahaa waana kan arkayay arrintii uba joogo in la yidhaha siddeetan wax ka badan baa udhexeeyay bal waxanigu horta sidan silay waa deena wax nadar ku sugan yahay ee laakiin dee muddo dheerun baa udhexaysay haddaba waxaa la weydiinaya jirxigii rasuulka ilaahay ee waxaana sayn kuba sugan bukhaariyaba ay wariyeen inuu yidhi ama dee way noo dambaysaaba cid iiga aqoon badan taas may hadhinba oo arrinkan sheegaya faqaala wuxuu yihi jurixa waa la dhaawacay waa la qoomay wejhu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wejigiisii wakusirat waa la jebiyey rabaaciyatuhu dhooshiisiina waa dhoosha hoose ayay ahayd ayaa la jebiyey oo macnaa may wada dhicin ee jabbaa kuba yimi kollay dibintuna halkaa hoose way ka dilaacday wahushimati waa la jebiyeyna hashmigana wax dee yaabisa marka la jebiyo ama wax iyadu jawf leh san madaxoo kale waa tan haashimada nabarka ee lafta oo dhan wada dhaafee gudaa gaadha ama lafta khaasatan jebiye haashimo laba yidhaaho markaa xaggan jiraaxaadka lafta jebiya meeta kale dee jaayfamaha jebiya wahushimati waa la jebiyeyoo albaydatu baydadu waa miqfarkii waa khawdadii waa koofiyadii birtahayd ee xadiid dee xalaqaada kaba samaysnayd calaa ra'si madaxiisiina waa lagu jebiyey anaa intoo dhan miba way gaadhin rasuulka ilaahay nabar waa ka gaadhay madax wejiga waa la daga dakray taasi waa dakar bay ahayd birtan iyada uu madaxa gashanaa ee wixii ku dhacee laguma dhuftay iyadna kuba jabtay xalaqaadkeedii iyo biraheediina ee dhafoorkaabay rasuulka ilaahay dhafoorraday kaba galeen oo wadnadiisina ama dhafoorkiisina nabarkaasi waa gaadhay halkanna kollay dhagax buu ahaa waxaa kuba dhacaye afkana waa taas dhooshiisaas ee waaba la markaas way jabtay iyadu dee may wada dhicine way jabto waxyaalahaas iyadoo ingod intuu kuba dhacay iyaduna dhib kale halkaa garabkiisii kaba soo gaadhayna way jireenoo waxyaalahaasi way dhaceen waxaa la yidhaha dhoosha waxaa ka jebiyey rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh cutbat bn abi waqaas nikaaxna hore dikrigiisa aynuguba soo marray gaalnimu kuba dhintay iyo sacd walaalkii weeye reer bani zuhra waxaaba la yidhaahana markaas xaggan marka la eego dakarkana waa cabdullahi bnu shamal azuhri awowgiibaabuu noqonayaa waa nin isna reer bani zuhra kan ku jebiyey madaxa ama waa ka dakare mid ahaana nin ibnu qamia la odhanaya camra ama cabdullahi ibnu qamia oo isna quraysh ahayd bay ahaydoo bal markii uu ku dhuftay ayuu yihi qudaa wa ana bnu qamia ina qamiaan he iga qaado ay qaabsooka markaasaa waxaa lasoo naqliyaa inuu rasuulka ilaahay ku yihi aqma'aka allah ilaahay ha ku dulleeyo taas baa siyartii ay noogu sugan ilaahay ha ku dulleeyo inuu yidhi waxaana lasoo naqliyaa markii uu laabmay ay qurayshta ay laabantay ku laabmeen mde maka kuba laabmeen ayuu u baxay malaa adhi uu lahaayoo markaa dee maka areeraheedaasoo buur dhakadeed kuba sugnaa markuu halkii gaadhay adhigoo dirwadii kuba sugan ayaa orgigii markaa riyihiisa kuba jiray ayuunbaa ku bilaabay hirdi ilaa uu buurtiiba kaba tuuray oo halkiibaa ilaahay ku duleeyey barhkood iyadu siay usoo dhigtaan taysal jabal bay kaba cabiraan dee riwaayadka qaarkood waa taysa hanimihii bay kaba dhigaan inuu kaasi u herdeeyey dee googooye uu kuba soo tuuray meel dheer kuwana taysal jabal oo dee taysal jabalna waa stade ama liiga oo kale garownugta keeda lam oo kale iyo adugu dee ilaah baa kuma sallide waxaa ama tayskan dee ahriga ha noqdo orgiga caadiga ahaa ama haba noqdo xayawaanka kale ee waxa weeyaan ugaadha kaba mid ah ee tiibaa deeta ilaahay kuba duleeyo isaguna si ayuu kuba dhintay bal adugu waxyaalahaasa dhacay maanta maalinta fakanat faadimatu faadima waxay ahayd bint rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay inantiisa ahayd taksilu mid maydhaa dama oo markii dee dagaalkii hor joogsay dumarkii ama dee markii horena kuwaa laba joogay bay yimaadeen iyagoo u kaalmeynaya saxaabadii iyo rasuulka ilahi iyo muslimiintii dadkii yimi faadima kaba mid ahayd rasuulka ilaahay bay la soo kulantay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nabarku dhiigayo ayay waqtigaa loo soo kulantay markaasaa waxay bilowday ama ay noqotay inay maydhayso dhiigga wejigiisa ka maydhayso wakaana caliyu bnu abi aalibin cali bnu abi aalibna wuxuu ahaa yaskubu mid shubo oo calayha korkeeda waa calaa faadime laakiin meesha uu ku shubaya waa calaa mawdic ljurxiye waa meeshii nabarka bilmujani gaashaan oo gaashaankiisu biyo kusoo qaadayay kuwaasu ugu shubaya si ay ugaba maydho rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh falamaa ra'at faadimatu faadima markay aragtay ana almaaa biyuhu laa yaziidu inaanu kordhinahayno addama dhiiggii ilaa katratan dhiiggu inuu sii badnaanayo uun oo aanay biyihii joogsanayn markay aragtay ayay akhadat qaaday qidcata xasiirin in caw ah gobol caw oo baali ahayd bay qaaday oo faaxraqatu way gubtay xataa saara ilaa uu noqday xasiirkii ramaadan dambas uu noqday uma alsaqatu waxay ku dhejisay dambaskii biljurxi nabarkii bay ku dhejisay fastamsaka damu dhiiggii baa saa ku joogsaday dhiiggii ayaa meeshii ugu engejiyey dambaskii oo sibuu kuba joogsaday waa taas bal xadiidka duruqdiisaan yari wada gaadhayaa ama laba dariiqunba weeye si aan ugu soo yar noqono waxyaalaha inoogu sugan xadiidka wax kaba mid ah xadaثna qtaybaة بn سacيid qala xadaثna yعquب yعnي بn cabdالرaحman الqاriya عan abi xaazimi anahu samica eeg markii hore cabdالcaزiز baa ka warinayay inankiisa maanta waxaa ka warinaya yacqub bn cabdالرaحman الqari anahu samica wuxuu maqlay abu xaazim سhl bna sacdi wlxaal huwa yusأl iyadoo la weydiin can jurxi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay nabarkiisii faqaala wuxuu yihi ama wallahi ama haddii aadaabta istiftaaxaydaynu maro horeba soo aragnay weeye alaa ayay laba mid tahay saa daraaddeed baa amaadan haddii dabadeed in ay inna ay timaado hamsadeeda la kasriyaa si adaaba haddii innada ka dambaysa hamsadeeda loo kasriyo ee waxa meeshii jira uun alifteedii baa la gooyey takfiif ahaan loo gooyey waana shay iska jahayso ibnu hishaamba muqnigiisa uu soo naqliyo isagoo sooba naqliya inay in badanna ashcaarta dhaarta horteedba dhacdo gees kalena kolkol hamsada xataa ha loo bedelo ama cayn looba bedelo alifteedana iyadoo dee kolkol looba gooyo takfiif ahaan loo gooyo marka waxaan leenahay aliftii unbaa meeshii ka dhacday takfiif ahaan bay uba dhacday ee waa tii adaabtu istiftaaxaydoo amaa wallahi baan ku dhaartee ee qasamkana in badan bay horteed timaadaa inii anigu laa acrifu waan garanayaa inay su-aashaa la weydiiye man ruuxii kaana ahaa yaqsilu mid maydha jurxa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay nabarkiisii waman kaana iyo ruuxii ahaa yaskubu mid shubo oo almaa biyaha kii maydhaynaya waan garanaya kii biyaha ugu shubayeyna waan garanaya wabimaada duuwiya jurxuhu nabarkiisii wixii lagu daweeyeyna waan garanaya dee casharaad tasniimna horteed bay arrintani dhacday si aan soo sheegnay uma dakara wuxuu sheegay yacquub naxو xadiiثi cabdالcaزiز cabdالcaزiز xadiiثkiisii oo kale waa kan iminkaan kaba soo baxnay غayra anahu zaada wuxuu ziyaadiyey wajurixa wejhu wejigiisaa la dhaawacay intan buu ziyaadiyey bal xadiiثkii dib isha uya ugu yar laabmaa cabdالcaزiz waxaa inoogu sugnaa yusأl can jurxi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه وsلم yوma waxidin faqaala jurixa wejhu rasuuli الlahi salى الlahu عalيه وasلم marka xadiiثkii cabdالcaزizna wejiga in laga dhaawacay rasuulka ilah way nooguba sugnaydoo bal arrinkani ee waxaa de daahirku yahay ama saynu usoo baranay imaka ama cibaaradu ay tahay inaanay xadiidka cabdilcaziz wajurixa wejigu ku sugnayn tan ay ku sugan tahay yacquub laakiin dee waa taa xadiidkii hore aynu soo aragnayna waa kuba sugantao bal markaa waa arrin nadar ku sugan yahay wa qaala waxaanu yihi markaa yacquub makaana hushimat halkii hushimat albayda kusirat waa la jebiyey de waana isla macno وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة حا وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حا وحدثني محمد بن سالم التميمي قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني ابن مضرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحسديد marka kulluhum eego ee waxaa saddex baynu soo aragnay imaka xaada marka lanu eegno intii xaad ibnu cuyayna iyo saciid ibn abi hilaal iyo moxamed ibnu mudarif saddexaa weeye saddexdooda isnaad haddaan eegnana way kala caarisan yihinoo isnaadka marka la eego ka koobaad rubaaciyaadkii muslim buu noqonayaayo ee marka la eego in abuxaazim marka in abuxaazim bikowni abuxaazim iyo muslim laba keliya udhexeeya waa abubakar iyo nimankan dee rufaqadiisa iyo ibnu cuyayna un waa ka ka ku xigaana afar ba udhaxaynaya abuxaazim iyo muslim oo lix buu noqonaya sanadkiisu waayo camr bnu sawaad iyo cabdllahi bni wahbin iyo camr bn xaaris iyo saciid ibn abi hilaal markaasaa abuxaazim imanaya intaasaa muslim udhaxaysa ka ku xigana saddex baa muslim iyo udhaxeeya abuxaazim moxamed ibnu sahl ibnu abi maryam waa saciid ibn xakam ibnu moxamed ibn abi maryam aljumaxi waa nin iq oo faqih ahaaya iyo moxamed ibnu mudarif marka mid waa laba mid waa saddex mid waa afar marka haddaan eegno xadiidka oo dhanna midi rubaaciyaadkii muslim buu noqon midi sudaasiyaadkiisii buu noqon midi khumaasiyaadkiisiibuu duruqda ay noqonaysaan kulum can abi xaazimi can sahl bni sacdin bihada alxadiidi can nabiyi sala allahu alayh wasalam marka fi xadiidi bni abi hilaalin waa saciid xadiidkiisa waxaa ku sugnaa can abi xaazim usiiba wajhu wa fi xadiidi bni mudarifin moxamedna maxaa ku sugnaa jurixa wajhu waana isla wada macno un wey xadiid kolley waa inoo dhammaadaya xadiidkii mid weeyaanoo waxaa inooguba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi maalintii uxud wixii dhacay ee dhib ahaa ee dhaawac iyo dilba ahaa dee rasuulka ilaahayna dhaawacyo kala duwan inay kaba soo gaadheen salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalintaas oo bal diru way ku hadheenoo de waxaaba la yidhaha abu cubayda radia allahu canhu ayaa ilkihiisa intu ku dhiraan dhiriye kaga soo saaro deetay labada foolba soo raaceen dhiiggaani hore malik ibnu sinaan baa kol dee doonay inuu kaba gooyo ka muudsado liqay oo ay soo naqliyaan inuu yihi naari kuma taabanayso malik ibnu sinaanna waa abu saciid alkhudri aabihii halkii baana lagu dilay dagaalkaasaa laguba dilay bal adigu rasuulka ilaahay dhib kala duwan ama dhibab kala duwan baa gaadhay dee kolley waana inoo dambeeya dhib badan oo rasuulka ilaahay uu la kulmay gaalada kalaba kulmay marka wuxuu leeyahay sheeku halkan waxaa inoogu sugan hadday tahay xanuunada iyo imtixaanaadkan iyo rafaadadan kale inay dee ambiyadana kuba yimaadaan oo taas oo waxay dee iyagii laga dhowro laga ilaaliyo ama ay dee macsuumiin ka yihin taasi inaanay ahayn arrinkuna inuu yahay waa xikamka kuba sugan horta ajri badan ba iyaga ugu sugan ay ku mudanayaan waa taasoo ajri weyn bay kuba gaadhayaan arrin kaloo muhimna way jirtaayo ummadahoodii iyo kayrkoodba waxay garanayaan waxaan iyaga helay oo uswo iyo waxay ku daydaan oo ay ku sabraan tasliyay u tahay dadkii markay arkaan rasuulka ilaahayba dhibtaasi inay gaadhay kii dhibi gaadhay isagiina ee uu ku sabrayaayo iyagii uswo ama ta'asi bay u noqonaysaa arrin kaloo saddexaad oo muhimna waa jirtaayo sharaxana way noogu wada sugan yihin taasi waa si loo ogaado ummad dadku ay u ogaadaan inay bashar yihiin oo dhibaata adduunyadu ay asiibayso waxaa iyaga dadkaa ku yimaadee jirkooduna iyaga jirkooda uu kuba imanayo say u gartaan inay makhluuqiin yihiin addoommo ilaahay ay yihiin oon loogu fitnoobin ilaahyo loo moodin ama aan dee sifo ilaah laba siin oo dadku aanay ugu fidnoobin mucjizaadkan waaweyn ee gacmahood iyo khawaariddan kaba muuqanaya aanay ugu fidnoobin oonay uba qaadan dee inaanay basharba ahayn ama ay bashar ka duwan yihiinba taas bal umuurahaas iyo dee kolley umuuro kaleo culimadu ay tiriyaan oo khaasatan markay qaswada uxud iyo waxyaalihii dhacaya bal xikamtii kuba sugnayd sida xaafid bnu xajar iyo way dheereeyaan umuuro kala duwanna way soo dhigtaanba ee waxa weeye ayaaba inoogu sugan oo dee ibtilaahan iyo imtixaankan laba imtixaanay taas arrinta kale iyadna inoogu sugan xadiidka rasuulka ilaahay wuxuu xidhnaa diricii dagaalka uu xidhnaa bal waxa la yidhaha maalintaa labuu iska dulgashaday koofyadii birtahaydna wuu xidhnaa waxyaalahaas oo dhamina waa asbaabta dee ruuxu uu iskaga ilaalinayo dhibtii ama wixii kale xagga kale ugaba imanayey marka arrinkan rasuulkii ilaahay yeelayna muxuu inoo caddaynayaa ruuxuu asbaabahaas ximaayada iyo wiqaayada hadduu la yimaado taasi inaanay tawakulkii dhaawacahayn isagoo ruuxu aan waxaan lahayn waxaanaa si kastaba ii badbaadinaya garanaya wixii ilaahay u qoray inay helayaan waxaanay u qorinna aanay helahayn hadduu haddana asbaabihii wiqaayada iyo ximaayo ama taa laba yimaado taasi tawakulkii ma dhaawacayaano rasuulka ilaahay sayid almutawakiliin waa kaa umuuraha laba yimi arrin kaloo xadiidka inooguba suganna waaba tan oo ah waa tan rasuulka ilaahay waa dhiig baa laga maydhayey arrinkan dambaskan iyo waxaana dawo ayay ahayd iyo mudaawaad iyo mucaalajo iyada taasna rasuulka ilaahay waa sameeyey iyadoo ilaahay kuba yidhi isagoo tawakal cala alxayi aladii laa yamuut iyo dee mu'miniinba markaa tadaawiga oo iyadna lalaba yimaada iyadna tawakulkii ruuxu hadduu xanuunsado u isdaweeyo taasna ma dhaawacayso tawakulkii ma dhaawacayso waa kan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laba yimi xaggan kalena arrintani dee kolley malaa iyagaa garanaya oo tani waa wax mujafifa dhiigga joojinaya sheekh kaamis la yidhahda xaafid maxajari ay kaba soo naqleen inuu yidhah way fiicnaan lahayd inaan garanno bal xasiirkaa maalintaa la gubay ee dambaskiisii rasuulka ilaahay lagu dhareeyey wixii laga sameeyey wixii uu kaba samaysnaa ana inaanu garanno si aan ugaba yeelano taas dee marka geedkiisii ama wixiisii laga soo sameeyey la garanno dee aan ugaba dhigno wax lagu daweeyo dhiigga joojintiisa laguba daweeyo dawa ahaan taas deeba la yidhaaheenba may arrintan dambaska ayaaba leh oo tajfiif keenayso maaha un wax dee inxasiir nooc gaara uun kuba xidhan oo xataa tirmidi baabu tadaawi biramaad baabba udhigtaa waa tadaawi biramaad waa isku dawayntii dambaska la iskuma dawaynay macnaha waa tajfiif buu keenaya mujafif buu keenaya xagga biyaha lagu shubayeyna bacdigood baa waxay dhahaan dee waa markay tan deesad oo kale nabarkiisaa loo maydhaya waa nabarka aan haa'ir ahaynan gudaha sii gashanayn ee kii isagu gudaha gashanaa waxaa dhici karta dee biyaha lagu shugayo gudihiisa gaadhaya inay dhib keenaanba ee waa nabarkii dee aan gudo aan sii dheerayn ee wax dhowun ahaa aan sii dee markaa kaas ba ah kan dee biyi iyo waxyaalahaas ama laguma maydhaya laakiin hadduu nabar dhaadhacay yahay iyada dhibtii inay biyahan dee laguma maydhaya aan la odhan rasuulka ilaahay baa dhiiggiisiba biyo lagu maydhan waan kuwa maydhan waxaa la arkaa taas inay dhibaata kaba timaado dee nabarkii ay kaba timaado xdثna عبد الله بن مسلمة بن قعنb qال xdثna حماد بن سلمة عن hابت عن أنس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kusirت waa la jebiyey رabاaعyatu رabاaعyadiisii waa dhooshiisii يومa وxudin dhoosha hoosena way ahayd maalintii أxud baa la jebiyey وshuja waa la dkray في رأسi madaxiisiina waa lagaba dkray ama wejigiisii iyo dee dhafarada labadaaba wejigana waa laga dkray dhafaradana birahaasaa ka galay fajacalahu wuxuu bilaabay rasuulka ilaah gudagalay yasrtu inuu masaxayo addama dhiigga canhu xaggiisa uu kaba masaxayo wayaquulu uu ku qowlayo kayfa yuflixu qowmun shajuu nabiyahum wakasaruu rabaaciyatahu wahuwa yadcuuhum ila allahi kayfa seebay yuflixu u liibaani qowmun qowm ay u liibaani qowmkaasoo shajuu dakray nebiyahum nebigoodii dakray wakasaruu jebiyey rabaaciyatahu dhooshiisii walxalowa isagu yadcuuhum ugu yeedhayo ila allahi ilaahay ugu yeedhayo isagoo dee ilaahay xaggii uguba yeedhaya arrinkii taa kuba sameeyey sidaas kuwaas say u liibaanayaan faanzala allahu caza wajala ilaahay baa soo dejiyey laysa laka min alamri shayun laysa laka kuma sugnaaninoo min alamri arrinka waa nimankaa amarkooda xukunkooda waxa lagu samaynayo shay-un waxba kaagama sugnaa adigu shaqo kuma lihid amarka ilaahay baa leh hadduu doono waa halaagi waa aayadda inteeda hadduu doono iyagii uu ka tooba aqbali waa u cadaabi taas bal markaas amarka ilaah baa loo rasuulka ilaahi wuxuu fogeystay dadka rasuulkoodii iyo nebigoodii taa ku sameeyey inay liibaaneen buu fogeystay laysa laka min alamri shayna waxa kuba sugan ee arrintaa uu fogeystay inaanu fogeysan oo dee ay markaa dhacaysu suurtagal tahay bay ilaahay subxaana watacaala inuu kaba tooba aqbalo dadkii waxa ay kaba soo laabmaan oo istilcaadkiisii ayaa leeyimay waxba ha dheeraysanintaa ha fogeysanin gees kalena arrinka ilaah baa le oo dee taa tale lagama weydiinayo ee ilaah baa subxaana watacaala le arrinkaas xadiidka waxay nooguba sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalam adigu bal waaye mee arrin baa jirta kaasi waa inoo dambeeya xadiid kale in san baa inoogaba sugan laysa laka min alamri shay inay tan kuba soo degtay waxaa kaloo saxiixa dhacday sa saxiixa bukhaari iyo inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu dabadeeduna way ahayd dad kufaarti kaba mid ahayd qunuudkiisa uu ku lacnadayay allahuma alcan fulana wa fulanan ilaahow naxariistaada ka dheeree hebel iyo hebel ama uu kuba habaarayayo marka ay soo degtay laysa laka min alamri shay-un ay sooba degtay iyadna waa xadiis bay nooguba timi waana sabab labaad laakiin say xaafidiya kuba jamciyaan waxa weeyaanuun arrintu waxay wada ahayd un qisadii uxud bay ahayd markay tani dhacday buu tan yidhi iyagana dee waa qowmkii waxaan ku sameeyey waa habaaray oo qunuudkiisu ku habaaray marka labada xaalaba waktiyay wada dhaceenoo markaas bay soo degtay tan oo xaggaa lacnadiina dee dadkii maalintaa dagaalka joogay ee in badan dagaalamay bal muslimiintaba dhib weyn ama haziimadooda sababa u ahaa waa kuwii soo islaamay wixii dee dagaaladii ka dambeeyey ama sidooda u dhintay mooyaane abu sufyaankii maalintaa iyaga hogaaminaya iyo dadkii kale dhulkaa maraye uu kaba mid aha khaalid bin walid oo ninkii muslimiinta dhabarjabiyey ahaa iyo akramatu bn abi jahal iyo safan ibnu umaya iyo hade wixii xaris ibnu hishaam raggi way wada joogeen markaasoo akaabirta way wada joogeen dee intoodii badnaydna way sooba islaameen oo markaa laysa laka min alamri shay macnaha xukumkooda ilaah baa leh hadduu doono waa cadaabi waayo dhaalimiin weeye oo waa halaag hadduu doonana waaba dee ka tooba aqbali dee in badanna ilaahay waa ka tooba aqbalay kuwa iyagu dhintayna waa jireenoo kuwan iyaga dhaawaca dee khaaska ahaa cutbat bn abi waqaas iyo cabdillaahi ama camr bnu qamica labadooda midna ma islaamin oo dee waa cabdillahi bnu shaam baan hubsan bal waxa weye labadan ina qamica iyo cutbata abi waqaas labadaba gaalnimadii bay kuba dhinteen oo dee may dhiibaanin kuwaasi waa kuwa khaaska laakiin si caama qoomkii oo dhan markaan eegno ee waa tan ilaahay yihi laysa laka min alamri shayun ilaahay yihi xadaثna mحamed بn cabdالlah بn نmayri qala xadaثna wakiic qala xadaثna اacmash عan shaqiiqi can cabdالlahi qaala kani cabdالlahi بn mascuud baa wuxuu uhi kaani waxaabad imooda waa si u xusuusan iyo uxafidsan yahay andur imaka inaan eegayoon arkayo ilaa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay xaggii aan eegay yaxkii xaal uu waramayo nebiya nebi min alambiyaai ambiyada kaba mida oo darabahu ay garaaceen qowmuhu qowmkiisa ay garaaceen oo dee ay ka dhiijiyeen wahuwa walxaal waa nebigii yamsaxu uu masaxaya dama dhiigga can wejihi wejigiisii wayaquulu uu leeyahay oo dee daraba can nabiyi ma yaxkii nabiya min alambiyaai darabahu qowmu wahuwa nebigaasna yamsaxu uu masaxayo rasuulka ilahi baa ka xikaayoonaya waa xikaayadiisi adama can wejhi wayaquulu uu leeyahay rabbi ikfir liqowmii fainahum laa yaclamuun ilaahu qowmkayga uu dembi dhaaf waayo waxaan waxay u sameeyeen garasho la-aan oo hadday garanayaan dee nebigii iyo xaqiisi iyo ta uu yahay iyo waxa ugu yeedhayo waxan may sameeyeen waaba u cudur daaraya dembi dhaafna ilaahay buu weydiiyey ilaah u dembi dhaaf waayo fa inahum laa yaclamuuna bal taas bun arrinku waxa weeye rasuulka ilaahay nebi hore uu ka xikaayoonayey nebigana magaciisa laynooma soo naqlin oo kale culimada qaarkood baa nuux yidhaahaa nuux buu ahaa yidhaahaa oo dee qoomkiisa garaaci jiray oo tumi jiro markaasuu tan odhan jireen laakiin haddii nuux la yidhaaho de waxay noqonaysaa un intii hore inuu iimaankooda ka quusan markuu iimaankooda ka quustay waa kii laa rabbi laa tadar cala alard min alkaafiriina dayaara waa kaas isagu lahaa ee cid ha kagaba tegin ha ku reebin ruuxna oo dee xataa kuwii dee dhalanayuu lahaa inaka in tadarhum lam yalidu ilaa faajiran oo kafaaro macnaa haddaad dayso gaal un bay dhalayaan faajir un bay dhalayaan gaal gaalkii un bay dhalayaane waxbaan kagaba reebin hadde markaa taas haddii dee isaga uu noqdo waa markii horey ahayd weli iimaankooda aanu kaba qusan waayo nas ma jiro dee naqli ma jira culimada qaarkood ubaa dee arrinkan sooba naqliyey culimada qaarkood baana barhkood kuba fasiray nebiganuu kaba xikaayinaya inuu isaga yahay oo dee iyagii taa yahay waa se qordubiya ay dhahaane laakiin daahirka iyo qisadu si ay tahay iyo kollay taasi way yar fog tahaye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nebi kale oo halkan baa sharxay wa hada nebiyu mushaaru ilayh min almutaqadimiina laakiin rasuulka ilahi tan oo kale a dhacday de sanoo kale way u dhacday nabarkaa in la gaadhsiiyey in la dakhriyay in laga dhiijiyey ee laakiin dee kuu sheegayay maha waa mid hore oo isaguba dee ambiyadii kaleba wixii qabsanayee waxaana xadiidka kuba sugan dee ambiyadii guud ahaan calayhim asalaatu wasalaam xilmigoodii iyo sabirkii iyo cafigii ay lahaayeen iyo haddana iyagoo dadkoodu ay dhibayaan qowmkoodu ay dhibayaan si ay ugu naxariisanayeene iyaga hidaaye iyo kufraan ay ugu ducaynayeen dee rasuulka ilaahina waaba dee casharkan ka dambeeyay oo inooguba iman doontaa maalintii ugu dhibta badnayd oo maalintii uu daif kaba tegay iyo haddana dee arrintiisii iyo wixii uu yihi waa in sha allahu tacala casharkan kuxigun ba inooguba iman xadaanaa xadaثna abubakr بن abi shaybata qaala xadaثna wakiicu mحamed بn bشhr can اlأxmaشh bhada isnaad غayr anahu qaala wuxuu yihi oo waxaa odhanaya isagu riwaayadiisan eeg acmash baa xadiidka warinayo shaqiiq ka wariye markii horena isagaa warinayay wakiic baa laakiin markii hore ka wariyey imika mحamed بnu bshri baa wakiic laba socda markaa wuxuu isagu riwaayadiisa ku yihi غayr anahu qaala fahuwa yandixu dama can wajih macnaa wuxuu masaxaya weeye maydhaya nadaxa yandixu qiyaasu yandixu buu ahaayo waa yandixu wuxuu markaa maydhayay oo kaba suulinayay addama canjabini dhafoorkiisa waana nebigaa hore rasuulka ilaahi kaba xikaayonayo baabu ishtidaadi qadab illaahi calaa man qatalahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu baabaysan yahay baabu ishtidaadi qadab illaahi tacaala ilaahay cadhadiisa adkaanshaheeda aada iyo aad u adag tahay iyo badnida cadhada ilaahay calaa man shaksi qatalahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ninkii uu dilay ee uu ku dilay dee gaalnimadiisii ama isagoo dagaal uu kuba dilay ina isaguna waa nin doonaya inuu rasuulka ilaahay dilabe bal taas inuu gaalada kaleba kasii ciqaab wen yahay ilaahay subxaana watacaala cadhada uu kaa u cadhaysayna ay kaba badan tahay ee cadhadii kuwa kale uguma cadhaysnaa xadaثna mحamed بn raafic qaala xadaثna cabdالرaزaq qaala xadaثna macmar can hamaam bni munabihim qaala anahu qaala hada ma xadaثna abu hurayrata can rasuuli الlahi slى اllahu عalayhi wasalam fadakara axaadiiثa minha kole waa siiqadii aynin badan soo aragnay hadaadana xadiidkan imika ayuu ku ishaaraya hamaam baale ma xadaثna abu hurayrata can rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm fadakara wuxuu sheegay markaa hamaam isagoo dee kasoo warinaya abu hurayra axaadiisa minhaa waxaa kaba mid ahayd xadiidkan kaleena waa axaadiistii boqol iyo sideed iyo soddonka ahayd saxiifada hamaam can abi hurayra kuba sugnaa xadiidkana raqamkiisu waa raqka boqolaad buu ahaaba marka la eego saxiifada raqamkeeda gaarna loo madbaco saxiifadiia waqaala markaa waxaa haddaba uu yihi waqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ishtadda wuu adkaaday daraaday غضب الlahi ilaahay cadhadii calىa qowmi qowm facaluu sameeyey haada arinkan waa dakarkiiba wey iyo dhibti birasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay kuba sameeyey haddaba wahuwa ina haadaada ishaaradu waa waxa inoo dambeeya waana kan wahuwa xina idin markaa haddaba markan wahuwa rasuulkii ilaahay dheeg wahuwa rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh xiina idin ay xiina qaala hada اkalaam markaa uu lahaa ishtadda qadabullahi calaa qowmin facaluu haada waxna wuu ishaarayey ma halkuu ishaarayey yushiiru ilaa rabaaciyati dhooshiisuu ishaarayey dhooshiisii ay jebiyeen markaa haadaadu waa arrinkan dambe inoo fasiraysa hadalkan dambe oo ah rasuulka ilaahay markan uu lahaa ishtadda qadabullahi calaa qowmin facaluu haada saasay rasuulka ilaahay waxaa kuba sameeyey waa mid wa qaala waxaa ku yihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ishtadda waa adkaaday qadabullahi ilaahay cadhadi calaa rajuli nin yaqtuluhu uu dili doono ama uu dilayo rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fii sabiili اllahi caza wajal fii sabiil lahi waa ixtiraas sabiilka ilaahay ku dilayo isagoo rasuulka ilaahay dee dagaalamayo gaalo la jihaadayo nin kaloo isla dagaalamayo doonayaba rasuulka ilahay inuu dilo weeye uu dilayo kaasna cadhadii ilaahay dee way korkiisa dee u cadhaysna aad bay u adkaatayba weye fii sabiili اllahi caza wajalna wuxuu kaga ixtiraazayaa haddii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ruuxan xad ahaan u dilo saynu maacis iyo kaamidiyadii iyo kuba soo maray ama qisaas ruux kale uu dilay oo waa loo qisaasay dee kaas ma halka loo jeedaa kaasi isagu dee xukunkii shareecadu unbaa lagu fuliyeye qadabkan isagu qeyb kuma laha ee waa ruuxii dee isagu isagoo isma doonaya rasuulka ilahay inuu dilo inuu dilo inuu markaa uu dilay rasuulka ilaahayna markaa horta dee imaka dee ama rasuulkeennii ha noqoto ama rasuulka lahaba noqotee ruuxaa nebi dilay oo fii sabiil illahi ku dilay waa ruuxa dee kufrigiisa iyo markaa ay weyn tahay cadhada ilaahay u cadhaysaya inay aad iyo aad u adag tahayba rasuulkeennuna salawaat ullahi wasalaamu caleyh dagaaladiisii oo dhan nin keliya ayuu gacantiisa ku dilay waa ninkaa ubay ibnu khalaf la odhanayey kollayna casharku dee ma gaadhayno meel markaa lagadii kale walaalo ahaayeen casharka ka dambeeyeenna loo bilaabmi kale waayo waktigii baa gaadhay umayat bnu khalaf walaalkii weeye labadoodaba waa la dilay un umayat bnu khalafna beder baa lagu dilay umay bnu khalafna uxud baa lagu dilay ninku dilayna walow riwaayo shaki ay noo dambayso dee shakigu meel ma laha eh waa ubay ibnu khalaf ayaa markaa rasuulka ilaahay waktiyadaa la gooni yeelayba ayaa uu isagoo dee faraskiisii kuba taagan oo uu leeyahay laa najawta ayna moxamed laa najawtu in naja ayuu soo qaabilay oo dad baa doonay inay ka hortegaane rasuulka ilaahay baa yihi daaya saxaabi ag joogay buu eebadiisii ka qaaday xaabis ibnu sima markaasuu halkaa luqunta kaga dhuftay wax weyni may muuqan markaas dhowr goor buu faraskiisii kaba dhici gaadhay uu noqday isagoo dee cabaadayo oo markaasay yidhahan waxba kuma hayaane maxaad la qaylinaysaa wax weynba maayo waa xagasha une tuihi iska daaya hadduu candhuushigu tufa maanta waa u dili lahaa waayo maka ayay kuma kulmeenoo maalin isagoo faras uu lahaa iyo waxtaas ama ulaan faraskaygaa waan calfinayaayo anuu korkiisa ku sugan baan ku dili doonaa nebigu kuba yidhi oo saasaa deeta yihi rasuulka ilaahina anaa ku dili doona dee iyaguna way garanayin aanu been sheegin deetiina way dhacdo rasuulka ilaahi baa dilooyintaani makaba gaadhin dhexda markay marayaan ayuu kuba dhintay oo dhexda kumuu dhiman uxud ee dhexdu ayuu kuba dhintay ninkaas baa keliya ayuu dilay ama walaalkii umayat bnu khalaf yada beder baa lagu dilay oo way noo damaystaa sidana saxiixa waxaa ku sugan rasuulka ilaahay inuu yihi anaga waanu dili doonaa dee ma odhan anaa dili doone waanu dili doonaa bal uu maqlay beder markii loo soo baxayo horteedna uu maqlo inuu hadhuu doonay laakiin abujahl iyabaa dee diiday inuu hadho dee isna waa lagu soo wadayo dee markii dambena sin baa dhacdayo beder baa lagu dilay isaga waa inoo dambeeya insha allah babma laqiya nabiy laqiya nabiyu salى اllahu alay w slm min hada lmushrikiina wاlmunaafiqiin wallah subxana wa tacala acla waclam